madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cusmaan karaash oo shir guddoomiye kulan deg dege oo ay ku qayb galeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah kaasoo ka saabsanay xaaladda biyuhu ka fatahan degmada gaalkacyo iyo sidii walanqo badan lahaayey saameynta ku dhalatay kulanka ayaa warbixin ka saabsan xaaladda kujarta gaalkacyo la kajeediyey shirkiya welibaa ku qayb galaya guddiga wasiirada hayo lan xeel saaray fatahaadda gaalkacyo iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyadoo meelasey laiskula hadalay xaaladda dhabta ee kujarta degmada asiya wasiirka wasaaradda gargaarkai maalinta masiibooyinka puntland cabdulaahi cabdi xirsi iyo ku werbiyey shirki iyo walyaabooyin laisku afgorday iyo heerkaiyo la egta saameynta fatahaada iyo roobka isku jeesidii degmada gaalkacya bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa inoo qabsoomay shir ka dhacay madaxtooyada puntland shirkaas oo ku saabsanaa sidii daadadka iyo arinta khatarta oo ka jirta gaalkacyo loogu qareemi lahaa hay-adaha ka howlgala puntland ayaa runtii madaxweynuhu shir isugu yeeray waxaana lala wadaagay dhibaatada ka jirta gaalkacyo oo ay daadadku sababeen saa ula socotaana gaalkacyo bisha afarteeda waxaa ka da-ay roob culus oo sababay daadad runtii magaalada halis ku keenay xarunihii dowladda oo dhan oo hadday ahaan lahay goobo isbitaal hadday ahaan lahay goobo caafimaad waxbarasho hadda goobo dadweyne intaba waxaa harqiyey daad runtii dadweynaha iyo dowladda waa ka howlgaleen laakiin baaxadda meesha taalla culayskeedu arrinta meesha taalla waa wax ka xoog badan oo u baahan in layska kaashado hay-adaha oon dhowr jeer hore la kulanayna runtii waxaanu hadda dib loogu celiyey oo loogu sheegay siday uga howlgeli lahaayeen waxay resource hayaanna waa nala wadaageen taasoo annaguna aan ku baraarujinay inay degdeg ka dhigaan oo arrinta gaalkacyo ay tahay arrin arrinti ah waxaan rajaynaya cid kasta oo wax ka qaban karta oo danaynaysa masiibadaas daadku keenay inay wax ka qabato inay u istaagto layskana kaashado sidii arrintaas wax looga qaban lahaa aad iyo aad baa mahadsantihin degmada gaalkacyo ee gobolka mudug galib ayaa ku mid ataa degmooyinka kuga baday roobka deerta islamarkaana ka fataheenna daadad xoog leh weliba uuse saameyn ku weladay qaybo sheelgedisan ee bulshada goobo ganacsiga walbarashada iyo guud ahaan inisdareerowka dadkii oo baabuurta